baa fii siiqati alcumuumi wa bayaani muqtadaahu hadakani baabu bayaani isbaati siiqati alcumuumi cumuumka siiqadiisa sugitaankii la sugayay ayuu baabkiisii yahay iyo wa bayaani muqtadaahu bal cumuumkaasi waxa uu keenayo dee markaa uu khitaabkii kuba yimaado caddayntiisii la caddaynayay cumuumkii waa ti aan soo aragnay bal tacriifkiisii ama xaqiiqadiisii waxaan kaloo soo aragnay alfaadihii bal wixii kitaabkeennan kuba xusnaana waan soo aragnay halkana sheekhu raximahullahu tacaala waxa adugu cunwaankan uu dhigtayba bal siiqooyinkan de ama alfaada nusuustan iyo khidaabyadan ama alfaadahan dee cumuumka leh inay dee waxa weeyaan siiqadaas cumuumka uu leeyahay oo ujeedadu inay siiqo u khaaso u gaara cumuumku leeyaho markaa aynu maqallo ama ay soo aroorto kol haddii wax ka sarfinaya macnaheeda aanu jirin cumuumka aynu soo marnay wuxuu yaho istiqraaqaasa lagu xambaarayo inagoon u baahan wax kale deliil kale u baahan aan markaa lafdigaasun kaba fahmayno macnahan cumuumka bal taas inuu siiqo leeyahay ee khilaaf jirana waan arki doonaa kolleyna wax ku dhow baynu ku soo marray halkii amarkii iyo nahyigii oo amarku siiqo u gaara oo iyada siiqadaa marka la maqlo uun laga fahmayo amarkii aynu soo marray isna xaqiiqadiisa ama nahyigii aynu soo marray xaqiiqadiisa ma leeyahay mise dee macnaha taxriimka ahaa ama wujuubka iyo macaani kaleba siiqadii laa tafcal iyo ifcal way ku timaadaayo in qariino iyo daliil aynuu helo mooyaane wax u gaaro aynu ka faa'iidaysanaa oo markaas amarkii uun ama nahyigii ma jirto qoloyn ay lahaayeen taas waa ti oo kale uun weeye waana arki doonaa wuxuu markaa sheekhu raximah llahu tacaala idaa tajaradad hadday dharbeeshay ka madhnaatay ka khaali noqoto ay khaali noqoto ujeeddadu qariino tilmaamaysa in khusuus iyo macno gaara looga jeedoon cumuumkaa lahayn qariinada hadday ka madhnaato alfaadulcumuumi alfaadii cumuumku allatii alfaadaasoo dakarnaha aan soo sheegnay iqtadad waxay keenaysaa alcumuuma cumuum bay faa'iidayn waistiqraaq aljins oo dee siiqada caamka u khaaska aba weeyeynu soo aragnay alfaadihaanu soo aragnay waistiqraaq aljinsi ay waistiqraaqa afraad iljinsi weeye lafdigan kolba waxa weeyaan dee jinsi afraadda jinsigiisoo dhan dhammaysi ay dhammaysato oonay waxba ka tegin hadhow haddii wax laga saarayana dee takhsiis baa ka saaraya laakiin afraadda ay u suubanayso o dhan inay dhammaysato ay qarqiso taas bay siiqadu keenaysaa iyo wasiiqata waasaa inoo taalla sharxiisoo kale halkan waxaa taallay walow dee aansan marar horena soo sheegay kitaabkii sharaxaan anaan ugu tirayn kitaab labaad unuu iskaba yahay oo marna aanu alfaadaha soo qaadayn xataa tartiibta kolkale ay isweydaaranayso halkan wal xaqiiqata oo iyada haddii xaqiiqo la yidhaaho waistiqraaq alji xaqiiqadii dee lafdigan ayay noqon oo dee waa xaqiiqadii lafdigan ilahaa wixii xaqiiqo ku ahayn macnihii majaazigaan waa sida taalayban halkan dee siiqada haddaan eegnona siiqadan dee cumuumkii bal u khaasa waxaa kaloo jirtay nusqooyinka kitaabka kale barhkood waxa dhacay halkan siiqada bedelkeeda addabaqa dhacday oo iyada haddii dabaqa la ydhaaho jinsigan unbay la macno noqonoo cadfi muraadifa ayuunbay noqonoo ujeedadu dabaqadii ama afraadihii cumuumkaasi lahaay oo dhan ee uu suubanayay inay wada dhammaysato oonay waxba ka tegin bay keenaysaa khilaafkii markaa iminku inoo sheegayaayo ciddii lahayd ee kale qowlkii sawaabkaana waa kane ujeedadu waxa weeye alfaad cumuum baan soo aragnay amhile iyo dee waxaana waan soo aragnay nusuus wayna dee kolley abwaabta kuba timino way badan tahay bal marka alfaadahaas aynu soo aragnay ee macnahan ama ay u suubanayaan uu macnaha shaamilka uu ahaa wixii bal matalan lafdigan lagu idlaaqayay ee uu lahaa afraaddiisii oo dhanna aanu waxba ka tegahayn alfaadahaas wuxuu leeyahay haddii ay sooba arooraan khidaabkii ilaahay bay ku soo arooreen khidaabkii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bay kuba soo arooreen haddii aynu hello un wax daliila oo gaara oo caddaynaya cumuumka lafdigaan ka faa'iidaysanaynay inaan loo jeedino wax khaasa loo jeedo waa la raacaya laakiin haddii kale iyada alfaadahani cumuumkaas baa ay inoo keenayaanoo asalkaas baa u ah lafdigana xaqiiqadiisu kaas bay noqonoo wax kaa afraadihii u suubanaya alfaada ka mida oo laga soo reebayo oo laga saarayo haddaan daliil loo helini ma jirto cumuumkaa lagu xambaaraya siqadana wuruudkeedaas kor haddaan wax qariinaa ama wax daliilo inooga sarfinayaa taa jirin ayaan ku xambaaraynaa macnaha shumuulka leh ee afraaddii lafdigani u suubanaya o dhan waxa weeye wada shamlisanaya wada kulansanaya in ujeeddadu ay tahay kaasna asal yahay ama xaqiiqadiisu ay tahay wixii taa lagaga duwaa ee wax khaasa oo macnaha ballaadhan aan ahayn loogu xambaaraana daliil bay noqon ee markaa alfaadahaas gaarka ah ee barhkoodna aanu inoo soo dhigan waa siiqada cumuumku leeyahy markaa waxaa macnuu yahay cumuumku wuxuu leeyahay siiqa u khaasa oo maqal wuruudkeeda iyo maqalkeeda cumuumkii laga faa'iidaysanayo wax markaa alfaadihii lafdiga u suubanayo laga reebayaana ma jirto haddaan daliil saarin haddaan daliil saarin bal taasi waa midoo waa imaka tan waana dee qowlka jumhuurulculamaa ay qabaan waana qowlka sawaabka aba weeye wa qaalat ilashcariyatu ashcariya ay waxay dhahan sharaxiisa wuxuu ka cabira daa'ifa ashcariyada kaba mida oo dee qolooyin ama in badanoo iyaa kaba mida kollay culimmadan kalena dee afraad iyo ashkhaas kaba mida qowlkood bay noqonaysaa ee waxay idhaheen laysa lilcumuumi cumuumkii uma sugnaa siiqatun siiqo mawduucatun cumuumka uun loo dejiyey wa haadihi alalfaadu alfaadahan aynu soo marray cumuumka lahaana taxtamilu waxay ixtimaalaysaa alcumuuma cumuum way ixtimaali waalkhusuusa khusuusna way ixtimaalaysaa fa idaa waradat haddii alfaadahaasi soo aroorato oo yimaadaan wajaba horta waxaa waajib noqona tawaqufu minha inaan cumuumkii loo xujaysan khusuuskiina lagu xambaarin labadhiba way ka iman karaane in laga joogsado xataa yadulla ilaa uu tilmaamuu ina tuso addaliilu daliil calaa maa yuraadu biha wixii loola jeeday ee min alkhusuusi khusuus ah waalcumuumi cumuum ah ilaa daliilina tuso bal waa muqaabilkii qowl kalena waa inoo soo wadaa kaas oo wuxuu leeyahay dee qolooyin ama ha noqdeen adigu bal ashcariye ama qolooyin kaleba ayaa waxay iyagu ku tegayaan alfaadahan aan soo maray dee marka la eego bay leeyihin cumuumkan waxa weeye xaqiiqo kuma aha cumuumkii way ixtimaalayaan in cumuum looga jeedaa meeshii way imanaysaa khusuusna macnaha aan shaamilka ahaynee qayb ahaan in loo jeedaana waa suurtagal oo ujeeddadu lafdigani qayb un u gooni maaha ee cumuumna waa ah ka an afraadii oo dhan wada shamlinayana waa lagu idlaaqaa iyadoo afraaddii u suubanaysay qayb ka mida uun loo jeedaana way timaadaa kor haddii markaa labadaa ixtimaal jiro oo labadaasi ay jiraan ina marka cumuum laga dhigayo ama khusuus laga dhigayo waa in daliil loo helo waan ka joogsanaynaa daliil baan doondoonanaynaa waa qof waxay idhaahaan walow iyaguna ay dee sii qaybsamaan ama qadarkan tawaqufka keenaya ay ku kala tegsan yihiin waxay kaba cabiraan qoladan waaqifiyay kaba cabiraan oo ujeeddadu waa qolo lemay labadiiba ixtimaal waa isku mid uunoo labadiiba waa loo dejiyay ama labadaba waa ku yimaadaa saa daraaddeed waan ka joogsanaynaa haddaan daliil aynaanu helin ana waxay tani la mid tahay bal haddaan eegna amarkii ka soo qaad waxaynu idhi amarka siiquu leeyaho siiqadiisaasna waxay keentaa wujuub bay faa'iidaysaa marka haddii waxaan wujuub ahayn aan ku xambaarayno oo ama sumadnimo ama irshaad ama macno kale ah waa in daliilkii ama qariinadii loo helo haddii kale oon qariinadaasi jirin inagu wujuubka asal u ah taas baa xaqiiqo ahayd wixii kalena waa majaaz halkaa waxaan kuga soo aragnay inay leeyihin may qadarka mushtaraga ah ayay siiqadani ka dhaxaysaayo dee wujuubna way noqotaa waajib waxaan ahayna way u timaadaa kol hadday labadiiba tahay si dee lafdigii mushtaraga aynu soo marnay qurci oo kale iyo cayn ee laba macnoo kala duwan lahaa marka labadaa macno kala duwan dee kolba kii qariina ama daliilkeena uun loogu xambaarayay bal matalan taas oo kale labadaba ka wada dhexeeyay leymay siiqadan amarkii ama nahyigii taxriimkii ama wujuubkii iyo macaanidan kaley u timaadeen nusuusta qaar lagu arkay waa wax ay ka dhaxayso waa qadar mushtarag labadii waa lagu idlaaqayaa midkood kama dhigayno imaka taa ama dee ma garanayno markaa keebaa imaka asal ahaa ma xaqiiqada ma taxriimka bal maalan ha nahyigii asal ahaa oo kan kale waa majaaz mise kan kaleaba asal ahaa iyo taxriimka majaaza koladay taa tahay waxaan u baahanay qariino oo qariino la-aan uguma xambaarayna mid tadna waa tii nafteedii uuna waa qowl kale oo waxay leeyihin siiqadani cumuumkiina way ku timaadaa in cumuum waxaan ahayn oo khusuusanna way ku timaadaa kol hadday labadiiba ku imanayso iyada cumuumkaa xaqiiqadii ah oo wixii kale waa majaazo waxa kalea daliil u baahan ma odhanayno dee geesa kalena kan aan khusuuska ayaa xaqiiqadii ah oo khusuusun baan kuba xambaarayna haddaan daliila inaanu helin cumuumkee ma odhanaynee labadiiba way ixtimaalaysaa marka kii ay u taalay dee bal matalan waan ka joogsanaynaa kol haddaan ka joogsanay waa in daliil kale aan helo oo inoo caddaynaya cumuum in looga jeedayo in khusuus looga jeedo waxay ku kala duwanyiin qowlka haranaya waa cumuum bay siiqadan leh luqadii carabeedna taasay kuba tahay nusuusna taasay kuba timi marka haddii aynu hello uun wax khaas yeelaya ayaan raacaynaa laakiin haddii kale asalkaasaan haysanaynaa xaqiiqadaan haysanaynaa oo waxaan ka dhigaynaa macnaha caamka ee wixii bal inay alfaadahaas cumuum ay keenayeenna waa tii inoo horreysayba bal intaaba weeyaan oo marka waxa weeyaan uun arrintan tawaqofkan qowlkan kolley bacd almaalikiya iyo nin maxamed ibnu shujaac alxanafi la yidhaha adigu ay isna fiqih xanafiyada ka mid ahaye waa qowl laga soo naqliyey muctasilana halkan uu wada tiriyey sharaxiisana daa'ifa ayuu u tiriyay ama qeyb kaba mida ee waxay leeyihiin siiqadii labadiiba kol hadday ixtimaalayso midna sideeda uun uma qaadanno idlaaqeeda uguma xambaarayno ee waa in daliil iyo qariino aan u helo kalbadkii loo jeeday inoo cadaysa haddii aanay taasi jirin waan ka joogsana qariinada iyo daliilkaasaan baaranaynaayo mid ahaan uun toos uguma xambaarayno waminannaasi dadka waxaa kaba mid a man qaala ku yidhi laa tuxmalu cala alcumuumi cumuum laguma xambaarayo fi lakhbaari markay khabar noqoto wa tuxmalu waa lagu xambaarayaa cala alcumuumi cumuumka fi lamri wanahyi amarka iyo nahyiga kana waa tafriqo kale oo qolooyin ay kala qaadeen ee yaan dadkii haba ibhaamiyo oo waxa uu qowlkana yahay in lafdigii caamka ahaa kol isagoo khabaruu ku imanaya khabar buu kuba yimaadaa oo khabar ayuu kuba imanaya sida khabarku halkan waa wacdigii iyo waciidkii oo kale khabarkaasuu ku yimaadaa kolle wuxuu yimaadaa isagoo uu la socdo ama dee amar ah wax laysfarayo ama wax layska nahiyayo markaa wax layska laysfarayo ama nahya ama amar hadduu kuba yimaado dee amarkan iyo nahyigani takliif buu keenayay takliifkuna dadka qaaruun mukalafiin maaha qaarna kama baxayaane dadkiibaa mukalafiin wada ah takliifkii iyagiibaa waxaan la wada saarayaa la wada ilsaaminayaa marka xaggaa dadku inamay kala lahayne dadka kol haddii ay bal matalan dee ruuxaasin muwasafaadkii ama shuruudii takliifka keenaysa laga helo dad oo dhan bay taasi kaba dhaxaysaye wixii amar ah ee cumuum leh cumuumkii baan ku xambaaraynaa cumuum dadkaa dee oo dhan mukalafiintaa nahyigiin ayaan kuga xambaarayna laakiin markay khabar noqoto wacdi iyo waciid ay noqoto iyada taa dee waxaynu u baahanay bal in cumuum looga jeediyo khusuus inaan daliil kale u helo taa laguma xambaaraye amar iyo nahyigiin baan ka dhigaynaa waxdee bal matalan wixii keenaya cumuum kolley shaarix kitaabkan musanifkan lina isagoo tafriqadaa radinaya buu sharaxiisa ku yidhaah waxaa arrinkan tafriqadan iyo umuurahan loola laabmaya waa luqadii carbeed iyo ehelkeedii agtoodana lama dee wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro inuu shaksigu yidhaaho man dakhala daara akramtu oo taasi waa khabar aqalkan ninkii gala waan maamuusayaa iyo inuu yidhaaho man dakhala daara akrimuuhu aqalkaa ciddii soo gashoo dhanba karaameeya oo waxa weeye wax tafriqo oo la yidhaaho imika midkoodna cumuum buu keenayaa midna cumuum ma keenayo luqadii carbeed kuma sugneen wax farqigo iyagoo u dhexeeyaa ma jiro labada siiqaba man dakhala daara akramtuhu iyo man dakhala daara akrimuhu oo amarkiya inay cumuum faa'iideynayaan midkoodna waa khabar midna waa amar saa labada siiqanaran marka wuxuu leey kol haddaan luqadii carbeed labada arrimood wax farqigo u dhexeeyaa jirin labadaas siiqaba oo midna khabar ay tahy midna ay amartay ay noo faa'iideynaysa cumuum iyaga agtooda dee wax farqiyo ay leedahay ama waxay tafriqada la kala farqiyay maka halka nusuustii markan kaba hadlaynaa wax macnoy leedahay ma jirto ee dee si unbay maxmel keliya wada leeyihin wuxuu tabac wuxuu yihin siiqadani siiqadani cumuum ma leedahay luqadii carbeed kol haddii ay leedahay haddii wax ka sarfinaya aan helana oo khaas yeelayana waa halkeed markaan la helina mid kastaba asalkun baa samaysanaynaa taasaan ku dhaqaaqayna aan odhanayn u xujaysanaynaa oo ah cumuumkaas iyo siiqadiisa wa min annaasi dadka waxaa kaba mida man qaala ku yidhi tuxmalu waa la xambaarayaa siiqadii cumuumka ahayd calaa aqalliljamci jamci intii ugu yarayda waa kii aan shalay soo maray ee dee bal saddex haddii sidooda ay intooda badan doortaan labana imaam maalik iyo keyrkiina waaba lagaba soo naqliyay iyo ciddii lahayd ee qowlkaa lahaydba labana barkood baa yidhi waa ugu yaryahay wayutawaqafu waa laga joogsanayaa fii maa zaada hortana waa qolooyin kaleo iyaguna kuwaa wax kala qaadaya kala mida qowlka horun baanu qabsanaysaa oo cumuumku inuu siiqo leeyahay saxaabadii rasuulka iyo salafkii ummaduna alfaadaha iyo nusuusta cumuumku ku sugnayd cumuumkeedaasunbay u xujaysanayeen cumuumkaasun bay naskii kaba fahmayeen macnihiisii ay kuba fahmayeen ee wax tafriqadan iyo umuurahan iyo oo laynooga soo naqliya ama ay uga joogsanayeen may jirin markaas siiqada asalkeedu waa inay cumuum inoo faa-iideyso taas baa xaqiiqadii ah iyadun baan haysanayna aan ku xambaaraynaa haddii wax naga sarfinaya xaqiiqada aan la helin ama umuurahan dawa aqwaalo bacdigood ay leeyihiin aan fahmayno ujeedooyinkoodii iyo wixii bal iyo jawaanibtan walow aanay dee waxyaalihii ay xujaysaneen iyo halkan ee kutubta waasice waxyaalaha ay xujaysanayeen iyo ka jawaabkeed iyo ka niqaashkeedaba ay dheeraysto xataa kaba mid yahay kitaabkan kale ee cunwaankiisu sharxu lumac uu yahay ee sheekhani leeyahay uu kaba mid yahay oo kolkolbay intan yari safaxad qaadataan bal haddaba markaa qowlka kale muxuu leeyahay dee lafdigan camuum kale hadduu soo aroore ayay leeyihiin horta wixii aan hubnay oo ah aqaluljamci ayaan ka dhigaynaa macnihiisa oon ku xambaaraynaa wixii intaa ka badan inuu keenayo qariinay inoogu xidhnaan waa laga joogsanayaa wasal ahaan waa laga tegayaa maaha daliil baanu doonaynaa bal in intaa wax ka badan loo jeedo sheekhuna isagaa umuuraha kaba hadlaya oo imika ka jawaabi doona bal shalaytana waa taa aynu soo aragnay kitaab casharkan ku soo aragnay in jamaca aqal inta ugu yari waa saddexe haddii lafti soo arooro jamac waxa weeye saabee muslimiin iyo rijaal iyo saddex baa lagu xambaarayaa oo ujeedadu kaasaan qabsana horta saddex baa lagu xambaaraya haddii intaa wax ka badin loo jeeda ay wax cadaynaya aanu jirin halkana sheekhu tan waa radidooda markaasaan taa hore waxay tahay tan waxay sii kala sheegi doonaan hadaba wuxuuhi sheekhu raximah llahu tacaala waddaliilu waxa u daliila calaa maa dakarnaa waxaan soo sheegnay oo wuxuu soo sheegay muxuu yahay annahaa xaqiiq siiqadii xaqiiqatun fi lcumuumi majaasun fi lkhusuus taas bay noqon cumuumku siiqa inuu leeyahay siiqadaas aan ku xambaarayno kor haddii qaraa-in kale ama wax daliila oo khidaabkan ilaahay ama khidaabkan rasuulka in khaas loola jeeda inoo caddaynaya aanu jirin inaan kaa haysanayno oo kaa kale macnaha ujeeddadu in cumuumku daliil uma baahna iyadii baaba siiqadii baa macnaheedu taatay inaan daliil u helo inoo caddaynaya cumuum in looga jeedin cid gaara looga jeedin daliilkaasi uma baahna waa asalkii siiqada ee laakiin khusuus in loo jeedo oo macnihii majaasiga ahayda ayaa qariin iyo qariimo ama daliil inooga baahan taas bay tahay oo ujeeddadu lafdigan siiqadan cumuumkan iyo shumuulkani waa xaqiiqadii ee xaqiiqadana lagama leexdo oo lagama tago wax kaa sarfinayo in la helo mooye khusuus oo lagu xambaaraana waa majaaj majaaskana haddaan daliil jirin xaggiisa looma kaco bal haddaba markaa daliilku taas wuxuu sheegaya in hore usoo maray intaa weeye daba waxa u daliila arrinkaa aan soo sheegnay oo ah siiqadu inay xaqiiqatun fi lcumuum ay tahay laakiin xagga majaaska khusuusta ay tahay mee khusuusta ay keenayso cumuumka in lagu idlaaqo haddii wax ka sarfinaya aan la helin macnaha majaaska ana aan haddaan daliili jirin haddaan qariima jirin xaggiisa looba kicin waxa u daliili waxa weeye ana alcaraba carab faraqat way kala qaatay bayna waaxidii kii keliya ahaa iyo walisnayni labadii iyo wahalaathati xagga tasmiyada iyo magac u bixinta weeye ere taas way ku kala qaaday oo faqaaluu waxay yidhaaheen rajulun waa mid warajulaani waa labadii warijaalun bay yidhaaheen kama faraqad say u kala qaaday carabiya u kala geysay bayna alacyaani waa ashyaadii iyo acyaantii waa waxyaalihii iyo bal matalan acyaanta ahaa waa ashyaadii imankaa dee san xayawaanadii ashyaada kale mid kastaa magaciisa gaar ku leeyahay mid kastaa waa cayn ama shay gaara haddaba acyaantiina say u kala soocday ay u kala geysay fil asmaai magacyada magacyada ujeedadu magacu bixinta oo dee kan magacan uu leeyahy kan magacan uu leeyahy kan magacan uu leeyahy oo taas way ku kala sooceen wixii bal matalan tiradiina wixii kala banaanaa kii midkii keliyahaaya labadii iyo saddexdiina tasmiye gaaray u kala dejiyeen oo way kala sooceen faqaaluu waxay yidhahan xaggii acyaanta rajulun wa farasun wa ximaar dee rajul waa shay gaara ama waa cayn gaara farasna waa saasoo kale mid kasta waa kuwin magaca gaara u dejiye ma jirto magaca dee cayntan iyo cayntan iyo ama acyaantii ka wada dhaxaynaya walow kaana haddaba haddii waa isbilalkiisu waa kani ixtimaalu lafdigan imaka cumuumka leh ee soo haynay ixtimaalkiisa ama waxa weeye walow kaana hadduu yahay ixtimaalu lafdi aljamc lafdigan jamaca ixtimaalkii lilwaaxidi walitnayni mid iyo laba uu ixtimaalayo ka ixtimaalhiisa ixtimaalkiisa limaa zaada wixii intaa ka ziyaadsanaa uu ixtimaalayo oo kale hadduu yahay lam yakun ma ahaadeen hada tafriiqi kala qaadkan rajul iyo rajulaan iyo rijaal tasmiyada iyo magacu bixinta ay ku kala qaadeen macnan macnama sugnaadeen haddaan idhaha rajulna cayn ama wax gaaraan ka fahmaynaa farasna wax gaaraan ka fahmaynaa ximaarna wax gaaraan ka fahmaynaa rajul markaan adeegnana dee macnihiisii mooye ixtimaal faras iyo ximaaro ixtimaalaa meeshii ma jirto taa iyaguna hadalkama keenayaan qolada hadalkan kale waatee cumuumka bal markale waxa dee labadiiba waa ixtimaalaya wixii yaraayo wixii badnaaba waa ixtimaalaya faraskiiyo ximaarkiina waa saasoo kale madluulkiisa mooye madluul kale oo saa rajulkaas iyo madluulkii ama ximaar madluulkii iyadana ma imanayso markaa kale haddii taasi jirto waxaa kaloo dee taasun laba mid ah carabi inay wixii mid tilmaamayey iyo wixii laba tilmaamayey iyo wixii saddex iyo wixii ka siyaadsan tilmaamayey bay tasmiyad iyo magacu bixinta ku kala sooceen oo bal matalan rajul bay kii keli ahaa yidhaaheen rajulaadna way yidhaaheen rijaaluna way yidhaaheen bal haddaba haddaan rijaal qaadano dee wuxuu ku dhacayaa bal saddexdii waa cala al aqal wax ka siyaadsanna waa inoo keenayaa macnihii dee taan u jirnay taa weye laakiin haddii la ydhaha bal ama jamcii ama cumuumkii imaka khusuus iyo markaa cumuumba waa ixtimaalaya meeshii maxaa imanaysa rijaalu lafdigan ah inuu dee macnihii midnimadii kii keli ahaa ama wixii keli ahaa midkiina uu ixtimaalo inawaatan la leeyahay khusuus iyo cumuumba wixii lafdigani waa u yaala ama ma kala garanayna kan iyo kanna waa ixtimaalaya marka wixii yaraayo wixii badnaaba rijulaanna uu ixtimaalo marka dee taasna markaa waxay noqon hadduu rijaaluntaas aan rajulna uu madluulkeedii ixtimaali karo rajulaanna madluulkeedii ixtimaalayo midkiiyo tasniyadiiba uu ixtimaalayo magacu bixintan marka horeba rajul iyo rijaal iyo rajulaan la kala soocay midkiiyo labadii iyo dee waa mithaalun iyo saddexdii iyo wixii ka badnaa la kala soocay wax qiimaama yeelateen haddaan dee kaasna wax gaara ahaynoo macno gaaro uu ixtimaalayo kii kale aan dee wax weeyaan adigu uu kaga gooniyey aanu jirin tasmiyada baqiya ma yeelataan haddii la rijaal ma rajulna waa ixtimaalaysaa rajulaanna waa ixtimaalaysaa maxaa haddaba magacu bixintan faa'iidadeedu ay noqonaysaa ee midba magac gaara u khaas yeeleen haddaanay la mid ahayn saa acyaantaba dee waxan magacyada intay u kala bixiyeen mid kastaba macnihiisii u mooye wax kale aanu ixtimaalayn bal markaa taasi waa nooc luqa ahaan uu ku radeeye qowlkaa hore taas waa mid walianna alcumuuma arrin labaad oo cumuumku mima kiibuu kaga mid yahay tadcuu ay keenaysoy dalbaysa alxaajatu baahidu ila alcibaarati cibaaro ama cabirin canhu xaggiisa wax laga cabiro bimacna tacbiir fii mukhaadabaatihim hadalladoodii markay noqoto hadalladooda falabudda markaa waxa mahuraan ah an yakuunuu inay carabi yihiinba qad wadacuu lahu kuwa u dejiyey lafdan lafdi yadullu calayhi kaa cumuumka tilmaamayo u gaarka kama wadacuu say u dejiyeen likulli maa kii dhammaantii yaxtaajuuna ileyhi ay u baahanyiina min alacyaani magacyo ay ugu dejiyeen arrinta kalena wuxuu leeyahay kolbaa waxaa dhacays dee cumuumku ama macnaha shumuulkii afraadda uu subanayo o dhan wada shamlinaya wax yadna hadaladii iyo luqadii loogu baahan yahay oo bal maalan iyada haddii dee waa taasoo cumuumkii cibaaradaas ahaa in aan mithaalka soo qaato dee man dakhala daara akramtuhu oo kale mantani cumuum bay faa'iideynayso cid alla cidii dee bal maalan caaqilee soo gashayba lafdigani waa inoogu dhacay haddii la idhaa mee cumuumka ma laha ee cumuum iyo khusuusba way ixtimaalaysaa unoo lafdigii dee midkii keliyaha adugu waa taas uu yidhaaho walow khaasatan alfaadaha samanta iyo maadiyo kolkolay dee waxyaalaha yarba kuba dhici karaan dee waxay noqonaysay inuu u baahdo oonay dee wax badan ixtimaalahayn oo uu wax badanna uga jeedo inuu hadal badan oo takraar ku sugan yahay haddii kaas soo galo kadnana kaas soo galo haddana kaas soo galo ekaraameeya ama waan karaamaynaya inuu yidhaho hadal badan dee kol haddii la yidhaha siqa u gaara ma laho shumuulkan ka faa'iidaysano wuxuu u baahan lahaa taas khitaabkiisiina waxyaalo badan laba yimaado marka in uu markan la hadlayo ama khitaabaadkii kala dunayo wixii la sheegayo cibaara in siiqo macno badan kuu shamlinaysood kaga maaranto hadal badan ood isdabageliso luqadii ay yeelataa waa wax laga maarmaana marka haddaba taas kol haday taas laga maarmaantay dee waxa aan shaki ku jirin buu leeyahy inay carab agteeda oo dee luqadeediina ay khitaabkii ilaahay khitaabkii rasuulka uu kuba yimi macnaha shumuulka uu ku sugaya ama afraaddiisa o dhan wada shamlinaysa inay wax u gaara u dejiyeen oo siiqo u gaara ay u dejiyeen san dee waxyaalihii kale uga baahnayn waxay u baahan yihin wixii loo baahnaana wuxuu keenayaa kolley inuu cibaaro u gaara yeesho si waxyaalahan kaleba ay cibaaro gaara u leeyihiin acyaantii ashyaada kale mid kastaba magaca gaara ugu yeeshay marka adigu bal waxa weeyaan ujeedadiisuun siiqadan imaka aan ama siiqda aynu soo aragnay alfaadaha aan soo aragnay luqadii macnaha shumuulka ee cumuumkaay ku leeyihiin macnahaasaanan asalka u ah kaasaan kuba xambaaraynaa dee waxaana ina tusaya ee saa tafriqada midka iyo labada iyo wixii ka badnaa carabi ay u kala geysay u kala qaaday xaggii tasmiyada iyo magacubixinta sida acyaantaba ay u kala qaaday waxayna tusaya waa wax loo baahan yahay in waad hadal kooban oo afraad badan kuu shamlinaya loo baahdaa inaad waxyaalo saasa laguma hadlo marka inay cibaaro u gaaro leedahayna waa wax loo baahanyo dee taasna waxay keenaysaa inuu magaca gaara iyo wax u gaaro loo bixiyo uu yeesho wafa ama man qaala kii yidhi inahu yuxmalu cala halaati markaa jamacaas ama siiqadan cumuumka saddex baa lagu xambaarayaa wayutawaqafu waa laga joogsanayaa fiima zaada wixii saddex ka siyaadsanaa fadaliilu calayh waa qowlka radintiisa iyo ka jawaabkiisa waxa u daliili waxa weeye ana tanaawula lafdi lafdiga shamlintiisa iyo qaadashadiisa uu qaadanayo uu keensanayo lihalaathati saddexda iyo welimaa zaada calayhi wixii saddex ka siyaadsanaa waaxidun waa iyada taa tanaawulkaasi waa mid keliya oo waayo lafdigan keliya ku wada dhacaya fa idaa wajaba hadday waajib noqotay alxamlu xambaar cala halaathati saddexdii in lagu xambaaro wajaba waxa waajiba alxamlu inay iyaduna macnahaas may ahayn laba wadbimuu kala lahayna lafdigan ayuunbaa labadaba ku wada dhacaye calaa maa zaada wixii ka siyaadsanaa oo bal maalan tanna wuxuu leeyahay hadday soo aroorto lafdi cumuum uu ku sugan yahay oo lafdi ka soo qaad qad aflaxa almu'minuuna mithaal ahaan oo kale almu'minuuna waa siiqada aynu soo maray jamaca ashii aan cahdi ahayn ay kuba sugantao ruux kastoo mu'mina ayuu shamlinayay haddii la yidhaaha mee siiqadan cumuum kale jamac intii ugu yarayd baan ku xambaaraynaa waa saddexdii wixii ka siyaadsanaa waxa weeye oo iyo waan ka joogsanaynaa waxaan u baahanaynaa ama aan baxsinaynaa bal daliil in in ka siyaadsan oo intaa in ka badan loo jeeda inoo caddaynaya haddii la yidhaaho wuxuu jawaabtii taa ka dhigay almu'minuun saddex dee kolley waa daruuradii jamacu keenayey waa wax daruuriyaba intaa lagaba helaa saddexdan markaa uu dee inoo faa'iideynaya ifaadadiisa iyo tanaawulkiisa uu saddex faa'iideyn iyo saddex in ka badan inuu faa'iideynaya laba wejka laba jiha marka kalama imanayse lafdigan baa si saddexdii iyo wixii ka badnaaba ayuu ku wada dhacayaa marka haddii la idhaha mee saddex baan kaba qaadanay wixii saddex ka siyaadsanna waan ka joogsanaynaa ama taas oo kale waxay noqonaysaa inay saddexdaba siiqadan baad uga qaatay keenaysay saddex waxa ka siyaadsanna siiqada nafteeday ku sugnayde dhinacna waan ka daliishanaya dhinacna kama daliishanaya iyadoo lafdigu mid keliya ahaa taasi wax dee tafriqa aan macno lahayn bay noqon oo bal maalan kol haddii uu dee saddexdii keenay wixii ka siyaadsanaa saddexna inuu keeno ixtimaalo dee lafdiga inay isna keenayey gees keliyaanu ka wada keenaya labada macnoba ee taasi markaa waxay noqonaysaa wax lagu kala farqan karaa ma jirto tafriqo aan dee waxa weeyaan iyadna inuu faa'iideeya laga maarmaan bay noqon marka kol hadday taa tahay saddexdii wixii ka badnaa uu faa'iideynaya haddaba bal waa halkan sheegaya sharita waxaan soo aragnay aqaluljamci alaaa waxay taasna kaba dhignayd lafdigii jamac hadduu yimaado oo intaa wax ka badan waxay noo cadaynaya aanu jirin saddex inaan ku xambaarayno halkanna qolada le saddex baan ku xambaaraynaa baa radintu ay tahay labay karayiinoo jamaca aan shalay soo haynay cashirkai inoogu dambeeye koraa kuway naga go-ay waxay ahayd waa jamacii munakarka ahaa jamacii nakirada ahaa weeye muslimuuna ama rijaalun ama mu'minuuna ee nakirada ahaa kaas baa haddii dee wax ka siyaadsan inuu inoo keenayo isagu cumuum muu lahayn shumuul ma lahayn oo hadday noqoto jaaa rijaalun rag baa yimi oo kale ay noqoto macnaa jamaaco rag ka mila ayuunbaa yimi weeye haddii wax ka siyaadsan intaa aan waxayna tusayaa jirin dee waxaan ku xambaaraynaa intii ugu yarayd oo ah saddexdii waana taa aan idhi hadduu ruux bal maalan yidhaaho tasadaq cala almasaakiin masaakiintii sadaqadaasaan kuu dhiibay masaakiin ku sadaqayso waxa weeyaan cibaaradan uun wax kaloo dee meesha ugu qaydayna aanu jirin waxaan aqaluljamci baan joogsanaynaayoo saddex ayaa dee uu ruuxu wixii la faray ku fulinaya mid iyo laba kuma kaaftoomayo dee wax ka siyaadsanna macnihii ugu yaraa saddex bay ahayd waana taan idhiba xataa inama sadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin aimada qaarkood ba waxay idhaahaan dee lafdigii kol haddii la jamciye horta mid laguma gaabsanayo markaa sinfigii labana lagama gaabsanaye jamaca intii ugu yarayd saddexo haddii dee saddex fuqaradii laga siiyo saddexna masaakiintii laga siiyo saddexna khaarimiintii laga siiyo khalaas markaa sekadii dee way gudmaysaa oo way baxaysaa laakiin wax ka yar sinfigii mid iyo laguma gaabsan karo waa iyagoo halkan markaa eego haddaba marka uu yahay bal maalan taasi imika walow dee aayaddu kolley macneedu taas laga yaaba inaan saanoqno laftigu dee nakira ma ahayn taa adigu aynu soo marray waa marka ismigan jamaci uu isagoo nakira a yimaado ayaa uuna soo yidhi aqalaljamci baa lagu xambaarayaa saddex baana lagu xambaarayaa barhkoodna labay yidhaaheen waana tii bal hadalkii ibnu cabaas iyo cuhmaan iyo dhex marayna waan soo aragnay ama tan aan hayna taasina cumuum may lahayn waa siiqadii cumuumka lahayd taasoo al aan caadi ahayn ay kuba sugan tahay weeye iyada markaa saddexdii laguma xambaarayne haddii wax dee ka sarfinaya daahirkii la helana waa lagu waa la raaci haddii kalena waxay noqotay dee afraaddiisii uu suubanayo o dhan ayaa lagu xambaaraya marka taas bay tan iyo taasi ay kalayiin taa shalay aan soo haynay waa kii aan cumuumka lahayn ee nakiradii tanna waa wixii cumuumka laha iyo siiqadii cumuumka weeye balxaasilkii markaa tarjamaduna waxay noqon waxbay sideen cumuumku siiquu leeyahay siiqadaasna marka ay qariina ay la socoto khaas inoo tilmaamaysayo wax gaara waan raacaynaa haddaan intaasi jirin uma baahnid in daliil kuu caddeeya in loo jeedee inay waxaan afraaddiisii oo dhan looga wada jeeday adaa ku xambaaranaya weeyo wixii daliila taa ku yimi cumuumkii baad ku xambaaranaysaa cumuumkaasaad xujaysanaysaa wixii aad taa uga baydhaa waa haddaa daliil loo helo waayo siiqa u gaaruu leeyahy aqwaasha kalena waa taan sooragdii barhkood ee bal wujuhaadkoodii iyo adiladoodii badnayd ama waxyaalihii ay xujaysteen ee halkan daliili ay ka dhigtaan yaanay noogula sugnaaninbe laakiin de bal qowlkii sawaabka kaas buu noqonaa mar raajixa faslun walaa farqa farqina kuma sugno wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro fii alfaadi alcumuumi xagga alfaadda cumuumku inay cumuum keenayso baynamaa qusida wixii loola qastay biha iyada almadxu ammaan aw idamu ama ceebayn iyo demi loola qastay aw amase qusida loola qastay oo biha iyada alfaada alxukmu xukum loola qastay maxaa farqi u dhaxayn fi lxamli waa tani laa farqa fi lxamli xagga xambaarka lagu xambaarayo cala alcumuumi cumuum lagu xambaarayo tana waa masalo kaloo koley dee iyaduna masaa-isha baabkan culimmadu ay ku baxsiyaana oo waxa weeye cumuumku kol buu imanayaa iyadoo waxa uu kulansaday in xukumkii looga jeedo oo macnihii dee maqsuudka ay loola yimina uu yahay un macnaha dee shumuulka badan leh oon looga jeedin ama madxi looga jeedin dembi looga jeedin iyo waxyaala taasi waa yimaada kolkolna waxa dhacdo nusuustii kuba timaada iyadoo lafdigii caamkaa uu jiro laakiin macnaha marka hore maqsuudka ama waxa loo keenay marka ugu horeeya dee loola jeeday macani maqsuudka inuu yahay madxi ama qoom lagu ammaano si loogu booriyo dadkii sifadaa dee ammaanta ay ku muteen ama damin wax la daminayo sidee taas dadkii looga zajriyo oo macnihii markaa maqsuudka ahaayee siyaaqa adigu uu markaa looga jeeday baa madxi noqonaya ama dami noqonaya marka wuxuu leeya balimilada waan arki doonaaye wax farqigo u dhaxeeyaa ma jiro haddii marka hore siyaaqa kalaamku siduu u yimi uu yahay macnaha aan madxi iyo dambitoona aanay ku sugnayn ee xukumkaas ee in dadkii loo cadeeyo ama waxaan la laasimiyo looga jeeday iyo haddii ujeeddada hore hadalkuba uu u yimi madxi ay ahayd ama dami ay ahayd kol haddii siiqadii cumuumka ama lafdigii cumuumka uu ku sugan yahay macnihii cumuumkun baan ku xambaaraynaa sababtuna waxa weeye wax tanaafi oo ka dhexeeyaa ma jiro in cumuumka loo qasto iyo in madxigan iyo dembigan loo qasto iyadoo madxiga dembi loo qastayaa cumuumkiina loo jeedayaa bal taasba weeye muqaabilkii qowlkuna waa kan wa min asxaabina man qaala asxaabteenna waxaa kamida ku yidhi dee koley culimo kala duwan baa qowlkan damba leh bal barhkood baa shaaficiya u tiriya walow qowlkaa horeba marka la eego furuucdii iyo umuurihii uu daliishaday iyo ixtijaajaadkiisii qowlkaa horena ay leeyihin waa qowlka dee marartu waa qowlkaa hore waxaa kaba mida ku yidhi in qusida haddii loola jeedo bihaa alfaadan cumuumka almadxu ammaan ka qowlihi tacaala caza wajalla waladiina hum lifuruujihim xaafiduun awidama ama ceebayn iyo dami looga jeedo ka qowlihi tacaala wladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha dee waciidkii lam yuxmal laguma xambaarayo alfaada cumuumka ama cumuumkaas cala alcumuumi cumuumkii oo ujeeddadu wixii la cumuumkaa kaga imanayay axkaamii kala dunaa looma xujaysanayo o looma daliishanayo taas bay yidhaaheen bal radintiisa yaa qowlkiisa intaan gaadhin waxa weeye bal imanka siiqada haddaan eegno waladiina hum amade aayadda waladiina hum lifuruujihim xaafiduun waxay leeyihi dee siyaaqa ama marka hore hadalkani uba yimi ilaahay subxaana wa tacaala iyo waxa maqsuudkii waxa weeye in dadkii iminka lacad ama meeshii layskuba ammaanay ama madaxay ugu sugan tahay siyaanat alfuruuj ruuxi dee dadkaa furuujtooda dhowranaya ka dhowranaya meel aan loo bannayn inay dhigaan taas baa siyaaqu uu yahay hadalka uu kuba yimi cibaaradiina dee inay waa kan cumuum bay leedaho dee ismigan mawsuulna waxyaalaha cumuumka faa'iideeya ayuu kaba mid yahay bal markaa in madxigii haddaan idhaahno waa looga jeeday macnuhu wuxuu noqonayaa uun iyadayoo laysku boorinayana bal farjigii in la dhowro laga dhowro meel xaaraama lagaba dhowro ciddii taa ku sifowdayna la ammaanayo cibaarada laakiin cumuumkeeda haddaan eegno waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat halkan baa halkan dee ay meesha hadalku kaba imanaya wey aw maa malakat aymaanuhum maadii waxaynu soo maray alfaadda cumuumka inay ka mid tahay ilaahayna wuxuu sheegay kuwan dee uu mu'min liibaanay inay sifaadkooda kaba mid yihiin kuwaa furuujtooda ka dhowraya ciddii aan dumarkooda iyo wixii ay gacmahoodu milkiyeen ee addoomahoodii aan ahayn lafdigan ma haddaan eegnana cumuum bay faa'iidaynaysaa markaa bal haddii aan idhaahno madxi ha loogaba jeedo siyaanat lfuruuj iyo xafinta laysku boorinaya ha looga jeeday cumuumka hadalka ku sugan wixii uu inoo keenaya axkaama waan ka wada qaadanaynaa taa la yidhaaho waxaa meesha imanaysa oo awma malakata cumuumkeeda soo gelaysa dee cid alle ciddii dee bal maalan ay milkiyeen inay wadcigooda iyo jeb markaa utagooda uu bannaan yahay waxaana ka mid noqonaysa bal haddii laba dumara oo walaalo ah oo iyagu walaalo ah ma radaac ama dee sidii kaleba ku walaalo ah ay wada milkiyaan dee ibaaxadii ayay soo gelaysayn awma malakat lama kala farqin cumuumkii halkaasba weeye haddaba bal matalan waa haddii aan idhaahno madxibaha looga jeeday cumuumkiisu isaguna waa maqsuudo waa loo markaa la daliishanaya qolooyin kale imika uu soo naqlinayo bal uu radin doono eelenaya madxii wixii ah kama faa'iidaysanayna wixii loo waday ee siyaaqii kalaamka mooyaane wax intaa ka baxsan oo dhan uma daliishanayno iyagii waxay leeyihiinba in sax oo dee jimaaca dumarkoodii iyo inay dee imaadoodii u tegayaan bannaanideeda waan ka qaadanaynaa inay bannaan tahay inawaaba tan lagu ammaanaya oo inaanay halkaa mooye intii kale farjigoodii kama ilaalinaya halkaa kama ilaalinayaan laakiin markay noqoto acyaantii iyo afraaddii cibaarada noo wada hoos imanaysay oy kaba mid tahay labadaa dumar ee walaalo ah milkalyamiin haddii bal ruuxii ay kuba kulmaan ma u teegi karaayoo kale maqsuud mayhayn intaa lagu caddeeya meelo kale axkaamtaa lagu caddeeya acyaantii furuujta iyo waxa keebaan bannaan iyo keebaan bannaanayn meelo kale ayay leeday iyo siyaaq kale ay leeday tan ammaantaa guud iyo bannaanidaas ay taasi bannaantay mooyaane laakiin kama qaadanayno waxyaalaha dee afraaddii ahayd ay kaba mid tahay afraadda cidda bannaan iyo cidda aan bannaanayn halkan kama qaadanayno ee waxaan kaba qaadanaynaa dee aayaddii kale waa an tajmacuu bayna alukhtayn iyo xurimat calaykum umaatukum iyo dee bal umuuraha kale aan halkaa acyaartaa kaba qaadanaynaabay leeyihiinoo waayo siyaaqa loo waday in la caddeeyo qaybaha caynkaasoo mid mid loo caddeeyo axkaamtooda loo caddeeyo hadalku ma ahayn hadalku ammaantaasunbuu ahaa bal taasi waa mid oo waa wejka kale ee loo daliishaday aayadda labaadna waladiina yaknisuuna dahaba waalfidata waxaa meesha ku sugan dadka iyagu sakadii bal maalan haddaan sakadii ku koobno oo infaaqan walaa yunfiquunaha sakadii aan kuba koobno dee tii waajibka ahayd kuwa iyagu sakada manceeya ee ku bakhaylaya ayaa hortee dembi ugu sugayo aayadda dembi baa ku sugan waana macnihii maqsuudka ahaa waayo waciid baa u yimi dadka caynkaasa ay laba kulmayaan dembi baa ugu sugan laakiin marka la yidhaaho lakan addahab walfida oo kale haddaan idhaahno wixii dahab oo dhan lagu magacaabayay iyo wixii fido laguba magacaabayay kuwa aan sakadii kaba bixin ahayn maxaa afraadihii iyo qaybihii inoo soo gelaya dee xullidii baa inoo soo gelaysa wixi ay dumarku iskuba qurxinayeen oo iyaguba waa dahab markaa dahabkii markaa maxaa inoo soo bixi waxay markaa dahabkii xataa xullidiina ma banaano haddii kol haddii aan la nafaqaynayn sakadeedii aan laga bixinayn kenzi bay noqonaysaa waciidka laguma kulmo marka waxay noqotay demigii ah ciddaa sakada mancinaysa la demiyey wax alla wixii lafdigan kuba sugnaa ee aan kaba helaynay oo kale axkaam ahaana inaan aayadda waciidkaas ama dembigaasi ku sugaya u xujaysano markaa waxay noo soo gelaysa sakadii xulliguna ma banaana markaa ay noo soo gelaysa qolooyinka kale markaa qowlkaas iyagu waxay leeyihiin oo ah halkan waxaan ka qaadanaa horta waa sax oo sakada mancinteeda dembigeed baan ka qaadanaynaa macnaha guud ee inoo soo baxayaana waa sakada wujuubkeedii baa inoo soo baxaya ee laakiin haddana bal waxyaalihii ay sakadu ka baxaysay guud ahaan in la caddeeyo iyo taasoo kale ayadda siyaaqii loo waday may ahayn maqsuudku taa may ahayn ee wixii axkaamaha kale ee aan ka qaadanayna axkaamaha kale meelihii kale aan u doonanaynaaye halkan iyada macnaha guud oo dembigaas iyo guud ahaan dee arrintan dembigan kaba dhalanaysan wixii lagu damiyey waa waxaanay gudan waayeen sakadii inay waajib tahay intaasunbaa inoo soo baxaysa ama waxyaalahan kale ah dee siaa sakadii xulida iyo ama anwaacihii kale laga bixin lahaa halkan maqsuud mayahayn in lagu caddeeyo xukum halkaasa kama faa'iidaysanayno waayo xukumka waxa loo waday waa siyaaq madxi ama siyaaq dembi intaasbaa bal arintu ay tahay waxaa la mida maaml masalo laga yaaba dee xanafiyada iyo aimada kale ay ku kala duwan yihin fii ma saqati samaa wa alcushur oo kale waa xadiidka saxiixayn wixii samadu ay waraabiseen roob ku baxay cushribaa ka waajibaya halkan waxa ay leeyihiin siyaaqu oo markaa madxiyo dembi kuma sugnaa laakiin waa marka suuro maqsuudo ah meesha ay jirto siyaaqii kalaamka keentay suuradii aan loo jeedin ma soo gelaysaa mise ma soo gelaysaa meesha imanaysee bal horta lafdiga maxaan ka qaadanay waxaa baxay ee dadkii u baxay ee roobna ugu baxay in marka toban meelood loo qaybiyo meeli ay ka waajibayso kol haddii dee aan iyaga kulfo badan iyo mu'oono badan oo halkaa uga timi aanu jirin meel baa cumuumkaga sugan yahay lafdiga waa fiima lafdigan ma oo markaa muxuu keenayay wax kastoo dee roob ku baxo xataa khudradihii iyo waxyaalihii baa soo gelaya wixii roob kuba baxayba kii siyeeraaya kii badnaada waa soo gelaya cushri baa ka waajibaya waana dee xanafiyadu tay u xujaysatoo kale dee halkan qolooyinkan ku waafaqsanayn walow dee nusuus kalena ay jirto bal haddaynaan nusuustaa eegin ayay leeyihin may maqsuudku halkan wuxuu ahaa siyaaqu wuxuu ahaaba in la caddeeyo qadarka baxaya ee laakiin waxan ay wax ka waajibayaan waxyaalaha kale ay wax ka waajibayaan caddaynteed siyaaqii looga jeeday may ahayn wixii maqsuudka ma ahayn markaa waxaan ka qaadanaynaa ama aan u daliishanaynaa wixii suuradii maqsuudada ahayd oo cushri ama qadarkaasi inuu ka baxayo ama waxyaalaha ay wax ka waajibayaan qaybaheeda oo kale ee nusuustii kalea la eegiye tani marka hore maqsuud mayn markaa cumuumkan looma xujaysanayo taas bay adigu bal yidhaaheen arrintuna waa taa bal waa yar idaaxun xagga wejka qolooyinka kale oo dee iyaguna kala duwan oo madaahibo kala duwan leh oo qowlkaa kala qaba oo bal shaaficiyo kolkol looba nisbeeyo hujatu nadarkooda sheekh wuxuu leeya wahada khadaun qowlkani waa qowl khada ah oo ujeedada in la yidhaaho kol haddii madxi hadalkii loo keenay cumuumka uu ku sugnaa ama dembi loo keenay inagu madxigii iyo dembigii baan